koowaad dee horta nooceeda iyo shacbiga soomaliya xidhiidka labada waa salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka iga sidaad sheegtay dhowrkii maalmood ugu dambeysay howlgallaa ka socday eriyo ismaaciil galbeedkeeda buwaxaji ilaa iyo barjalla maaragtay eriyo ilaa iyo mataqaana eriyadaas oo dhan waxayna muhiimadu ahay nimanka khawaarijtooda mar walba dagan iyo bulmi iyo maaragtay mareega hayaa ayaano yaa ciidamadu ay xog ka heleen meela ay isku didiyaarinayeen oo ilaa saddex baysaxaana marka dee intaayna inuu khatar laga samaynin in la burguriyo iyo waajib ku ahaa runtiina waxaan isleeyahay alxamdulilah ilaahiyaa ku mahadsan si fiican buu waajibkaasi u qabsoomay waa tahay maadaama dagaalku aad sheegtay in dhowrkii maalmood u dambeeyey oo halkaa ka socday gaar ahaan saddexdii maalin u dambeysay maxaa khasaaro ka dhashay waxa weeye hora dagaal hadduu dhaho khasaaranays ma ujiisho kuma jiro inuu khasaaro dhaxayo laakiin muhiimadiibu horta dee yani weerarku iyo awdhabku waa wuu qabsoomay anigu waxaan kuu xaqiijinaya horta marka koobaad dargajadii ugu muhiimsanaa mid kamida inay qabsoontay oo nin yani amiir aad iyo aad iyaga xaggooda dee ugu weyn maxnaa meesha lagu qaarajiyey ilaa toban labaiyo toban ilaa saddex toban tiro udhaxayso kalahana waa la dhinteen oo dhallinyaradii ay dee dhibaataynayeen ee qabdahayeenna oo shabaaba intaan rubo dhanka iyaga khasaara waxaa jira laa askari baa dhaawac fududa marka war allah inta xaqiiqada uu sidaa weeye waa tahay deegaanadii dagaaladu ay ka dhaceen bal xaaladoodu hadda waa sidee waxay operation horta qushaysan buu ahaa ciidanka operation waana fuliyeen deegaanadana waa dib bay uga soo laabteen laakiin shacbigu kolley dhibaato wuu iska qabayaa shacbiga soomaalida meesha uu la joogo shabaab maanta dee inkastoo hadda tabartoodu ay tabar yar tahay oo runtii aynan awoodi karin wixii hore ay u samayn jireen laakiin dee mid badan waxay tuun ka qabaan wada shaqaynta ciidanka iyo shacbigan marka dadka dhibaata way ku hayaan laakiin waa dhibaato dee mar walba weyn walba gacan laga siiyo gaartahay marka mushkiladda nimankaasi way jiraysaa intii dee wuxuu baaqi ka yihiin waayahay afayeere waxaad moodaa in dhowr jeeroo hore deegaanadan galbeedka kismaayo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa jubbaland oo iskaashanaya ay weerar ku qaadeen saldhigyo al-shabaab deegaanadaas ay kuleeyihiin haddana dadku waxay maqlaan dagaalo culus oo dhacay kadib in ciidamadu ay dib isaga soo laabteen maxaa sababaya in markasta ciidamadu ay dib usoo laabtaan
runtii waa su-aal aad iyo aad muhiim horta dee qorshaha ciidamaadku waa dhowr dhowr qorsho waaye mar deegaan baa la xoreeyaa dibna waa loo qabtaa asaaskii iyo noloshii oo dhan baa dib looga abuuraa marka qorshuhu waa in dee cadow meel laga helo xogga la burguriyo oo la fashiliyo cadowga yani waxaan isleeyahay hadda waa runtaa deegaanada koonfurta kismaayo galbeedka kismaayo waa baysaskooda maxaa waaye koonfur bari bad baa jirta waqooyi galbeed waa ciidamada baysaskooda ugu xulxulusa dee daraawiishta marka inta badan horta meelaha ay jaaniska keenaya waa inta udhaxaysa labada bayse jaan cabdalle iyo cabdiloole inta udhaxaysa yani labada cabdilabiloole iyo jaan cabdalle labadaas masaafo ahaan u kala ciidamada marka meelaha fursadaha inta badan teelayaan waa meelaha meelaha kale yani waray rabaan ay ka cabaan biniaadan bay rabaan ay la noolaadaan waxaasoo dhan deegaanka galbeedkiisa ugu xoog badan marka hadda ujeedadu may ahayn in deegaanka kii la qabto ciidamadu ay deegaana wuxuu ahaa in la burguriyo xog lagu helay cadowga isbururadiisa iyo diyaargarowdiisa waa waana lagu guulayso waa la burguriyey waayahay ugu dambayntii marka dhowr jeeroo hore howlgallo noocan oo kalea inkastoo ay dhaceen deegaan baa lagu dagaalamaa oo dad rayida ay ku nool yihiin marka ma is leedahay ma jiraan wax khasaaraa oo soo gaaray dad shacabka ah horta waxaan ogahay ama aan soonahay inaad tahay nin aad iyo aad dadka shacbigaana u yaqaan lagana waayo deegaanka maxaa waaye waa ku dhaatay waa taqaanaa hadba waa raadin kartaa oberashinada aan fulin annaga shacbiga wax ku gaaraa ma jira waana ka fakeraa marka horean ka fakeraa in sidaa shacbigu dee dhibaata usoo gaarin marka waxaan ku faraxsanahay oo yaqiina ayaan shacbigu wax dhibaato haba yaraata kasoo gaaray oberashinada aysan jirin oo ku cadaynaya